madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa maanta soo xiray kulamo dareedka dardargelinta higsiga xukuumadda oo socday muddo saddex maalmood ah kulankan oo ahaa mid golaha xukuumadda ay ku qaada dhigayeen higsiga xukuumadda iyo qorshayaasha dowladda ayaa waxaa lagu jaangoonayaa in isbedel muuqda lagu sameeyo shaqooyinka iyo howlaha ay hormuudka ka yihiin wasaaradaha kala duwan ee dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo kulanka soo xira ayaa tilmaamay in loo baahan yahay dhammaan qorshayaasha halkan lagu gaaray in si dadar leh loogu bedelo shaqooyin joogto oo lagu baritaaro shaqada ay hayaan wasaaradaha kala duwan ee dowladda ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in guddiga shaqada iyo shaqaalaha ay mas-uuliyad ka saaran tahay la xisaatanka shaqaalaha dowladda iyadoo la hubinayo habsamo socodka shaqada iyo joogteynta gudashada waajibaadka cid walba saaran waxaa kaloo muhiimadeeda iska leh waan soo dhaweynayaa oon isku dayi doonaa hadda kadib inaan ama halkan ka dhigno ama koorsooyin haddii la kale meelo kaleo dariska ama meelo kaleba ha loo qaaday inay jiri doonaan bal kutalagal aan diyaarino oo kulamadan oo kale ama tababaradan oo kale hadda ka hor baarlamaanka iyo agaasimayaasha guud iyaan u heli jiray laakiin ilaa wasiirada laftarkooda sababtoo ah dhisidda qofku iyadaa muhiimad gaara iska leh taas si aan uga sii faa'iidaysano bal inaan hawshaana isku dayna inaan waayo qofku markuu goobtiisii shaqada joogo casharada iyo waxa uu qaadanayo kulligood xataa wakhtigu ucililiguu ku noqonaya laakiin marka aad u firaaqa noqoto oo meel ka baxsan goobtaadii shaqa aad joogto waxay kuu noqonaysaa faa'iido iyo wakhti dheer inaad geliso oo si dheer uga faa'iidaysato waxaa xaqiiqaha golaha wasiiradu haddii iyagu liadershipkooda iyo hogaamintooda golanimo ay saxanto waxaa hagaagaya agaasimayaasha tichnicalka iyaga ka hooseeya haddii agaasimayaashu ay saxaanna waxay saxaasi gaarayaa bulshada laftirkeeda saameyn buuna ku yeelanaya waxaan aada ugu faraxsanahay barnaamijkan oo kalena insha allah wasaan idiin sheegay inuu igunu soo noqnoqon doono waxaad haysataan golaha wasiiradu agaasimayaashii ugu ficinaa ee soomaaliya ka jiray waa xaqiiqa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland ay leeyihiin waa agaasimayaasha soomaaliya ugu fiican ee aqoontoodu ay keentay ee aan lagu keenin ee aan lagu keenin recommendation iyo garab iyo hebel lagama helayo maanta hal qof oo agaasimaa oo cidi ay garab ku keentay hal qof maanta lagama helayo nasiibkaa cid waliba ma ay helayso wasiir kastooo la keenaana waxay bays u noqdeen agaasimayaashu inuuna shaqaalaha uu leeyahay la tegin oo una odhan wasiir hebel baa keensadaye agaasimaha oo bayskii wasaaradda inuu maamulkii joogo oo wasiirka la bedelay uu keliya uu ka baxayo wasaaradda haykalkeedu uu sideeda usii jiri kara in la ilaaliyo waqtiga shaqada oo ay noqoto qof waliba shaqada inuu soo gelitaanka iyo la ilaaliyo qoladan shaqada iyo shaqaalahana ay dib ugu sameeyaan riqaabo ama dabagal dadka commissionkan wax ku qaadanaya ee shaqaalaha in mantal iyaguna ay diyaariyaan cidda joogta iyo ciddaan joogin iyo meesha ku maqan tahay iyo waxay tahay oo wasaarada guud ahaan taasoo kale maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo